ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa si rasmi ah u daafuray warbixin sanadeedka ee horumarka maaliyadeed ee dalka munaasabadda daafurka ayaa waxaa lagu soo bandhigay guulaha laga gaaray maamulka maaliyadda kobaca dhaqaalaha iyo tallaabooyin lagu xoojinayo hufnaanta iyo isla xisaabtanka ugu horeyna wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya biixi iimaan cige ayaa faahfaahin ka bixiyey horumarka maaliyadeed ee la gaaray sanadkii
dalalka horumaray cashuurtoodu waxay ka tahay dhaqaalahooda guud dalalka ugu yar boqolkiiba soddon qaarna waa ka badan tahay marxaladda horumarka dalalka galay oo dhan korukaca dhaqaale ee weyn sameeyey inta badan kama yara boqolkiiba soddon marka waxaad halkaa ka dheehan kartaa in dadka soomaaliyeed ay u baahan yihiin inay fahmaan doorka ay ku leeyihiin dhismaha dowladnimada iyo horumarka intaba inta aad dhankan kalena ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa tilmaamay in hirgelinta nidaamka maaliyadeed ee hufan uu kaalin weyn ka qaadanayo xoojinta dakhliga hay-adaha dowladda waxaa laga hadlaya wax layidhaha domestic revenue isbaaraa rag meel u ooli jirtay haddana waxaa laga hadlayaa sidee dakhli loo soo saaraa si lixda kun tobanka kun ee macallin ee dowladdu ay qaadatay kharashkooda loo bixiyo ilaan maalin walba gabadha maraykanka ah ee sagaal iyo toban jirka ah ee bartime shaqaysa ama ta yurub joogta cashuurtooda kuma xisaabtami karne adduunkuna sida habeenadan aada wada og tihiin waaba laysmirayaayo wakhti in laynoo hayn doono iyo kale la garan maayo markaa ninkii tashada ee tiisa ku tashada ayuunbaaba samata baxay soomaaliya ayaa sanadii ugu dambeeyey samaynaysay horumarra dhanka dhaqaalaha waddanka